Maamadani da'deedu waa tadabatan sano jir. Waxaa laygu keenay xarunta Samarkand Clinic si aan ugu sameeyo gastroscopy tubada hunguriga caloosha iyo mindhicirka. Ehelkeedu waxay ka cabanayaan in usbuucyadii ugu dambeeyay goorta ay matagto in matageedu soo raaco dhiig. Sidoo kale ay maamada aad uga sheeganaysa in laqista raashinka tan jilicsan iyo tan adagba aysan laqi karayn iyo gubasho aad u fara badan leh. Hooyadani waxay qaadataa daawada dhiigkarka, macaanka iyo kolestaroolka. markaynu u sameynay gastroscopy waxaynu ku arkaynaa in hungurigeedu uu kasoo baxay nabro oo ah ulcerations taasoo sababtuna ay tahay rogmasho fara badan oo acidity-ga caloosha ku jiro uu kusoo rogmanayay dhanka laabta ah waxaynu ka qaadnay biopsy oo ah cad aynu u dirnay sheybaarka